madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta si rasmiya u furay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka kow iyo tobanaad ee federaalka soomaaliya ayaa ku bogaadiyey guddoonka xubnaha golaha shacabka iyo aqalka sare shaqadii baaxadda laheyd ay qabteen intii lagu guda jiray kalafadhiyadii hore ee baarlamaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in heshiisyadii siyaasadeed ee madasha qaranka iyo asixinta baarlamaanka ee afarta cutub ee ugu horeeya dastuurka ay horseedeen hirgelinta qorshaha doorashooyinka tooska ah lagana gudbayo doorashooyinkii dadbanaa ee caqabada ku ahaa dowladnimada dalka wuxuuna ugu baaqay baarlamaanka in kalfadhigan lagu dhammaystiro cutubyada dhiman ee dastuurka si looga gudbo khilaafaadka cuuriyaamiyey dowladdhiska soomaaliyeed farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta idinkala soo qayb galo furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan guddoonka iyo xubnaha labada gole uga mahad celinayaa hawshii baaxadda lahayd ee uu baarlamaanku soo qabtay shantii kalfadhi ee la soo dhaafay si gaar ah kalfadhigii shanaad oo baarlamaanka ku shaqeeyey muddo dheeri ah iyaga oo tixgeliyey codsigaygii iyo ahmiyadda hawsha ina hor taallay xilligaas wakhtiga dheeriga ah ee aad hurteen waa kan suurtogeliyey inaan u jihaysanno dhanka doorashada qof iyo cod maanta iyadoo lagu shaqaynayo sharciyadii aad ansixiseen iyo hay-adihii aad abuurteen idinku madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa xusay in guushii dincafinta kadib ee dhammaadkii sanadkii labada kunsadeaaaanka xooga la saaray sidii soomaaliya uga faa'iidaysan laheyd kheyraadkeeda wuxuuna sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya aysan wax dina qaadan muddadii lasoo dhaafay ayna ku dadaashay siday uga baaqsan karto si laiskugu maareeyo dhaqaalaha ka yimaada canshuuraha ay bixiyaan muwaadiniinta soomaaliyeed deyn intaan qaadanno oon haddaan u qaadan mayno deynta inaan mushaaraad isaga bixinno u qaadan mayno deynta inaan kharashaad kale aan isaga bixinno deynta waxaan u qaadan doonaa dibudhiska dalka khaasatan ilaha dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha oo deynkaasi si la hubo soo celin karta berri ma doonayno in dalka soomaaliya sannada kadib haddana oo u soo istaago in deyntaana laga cafiyo caalamka uu la soo hoos galo wuxuuna ku bogaadiyey ganacsatada iyo guud ahaan canshuur bixiyaasha soomaaliyeed siday ugu go-an tahay horumarinta iyo xasilinta dalka